bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka habeennimo idaacadda jowhar kuwooda ugu doorka ron madaxweynaha jamhuuriyadda oo siyaasiyiinta sheegaya in balaayo ay soo socoto si maskixiyin ah ugu jawaabay ciidamo loo diyaariyey la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu soo bandhigay magaalada jowhar caasimadda hirshabelle ururka duubo balaas oo maanta aqbalay mid ka mida nabadoonnada gobolka shabeellada dhexe ee ka mid noqonaya ururkooda maraykanka oo xaqiijiyey in uu laba daacish ah ku dilay duqaynta xalay ka dhacday buuraleyda caalamiskaad ee gobolka bare wasaaradda beeraha hirshabelle oo jowhar ku dalxiisisay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo maalmahan shaqo ku joogay jowhar qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkuga hayaa dhegaystayaal u diyaar garooba warkaoo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad laba kun shan iyo labaatan warka waxaa idila socodsiinaya anigu maxamed ibraahim amore axmed shariif ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si kulol waxa uu ugu jawaabay eedeymo culculus oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ay u soo jeediyeen waxaana uu shacab ka qaaday in muhiimad gaar ah ay siinayaan in ay shacabka wax wanaagsan u sheegaan ayna ka gaabsadaan waxyaabaha kale ee baqdingelinta ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in haddii ay jirto talooyin iyo waano ay siyaasiyiintu u hayaan madaxda dowladda ay si hoose ugu sheegaan halka ay indhaha shacabka hor imaan lahaayeen waxa uu madaxweynaha ku faanay in soomaaliya hadda looga yeerayo goobo fagaaro ah oo ay ka maqneyd muddo badan sida fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobe dadka waa la hoogay waa la dumay waa la baaba'ay balaayaa dhacday maalin kasta idaacadaha la taaganna waa u ducaynaynaa qalbigooda iyo indhahooda waxa fiican allah tusaan leena kuwa kalene waaba tanaa maxaan ku halkan maanta looga hadlayo oo nin leh yacni doctor camir iyo gruub kale oo desbara talyaanigan dhowr maro dhowr mar aan ku kulannay yacni nolosha uu tilmaamay iyow la iyou haystay waa kasoo tegi intuu yimid riski waay waa hubaa marku waa soomaaliyan aadaa yiri dad badan oo jecel oo qaraabadiisa ehelkiisa saaxiibadiisa inay ku dheganaayeen ay lahaayeen maxaa u aaday soomaaliya maxaa yeelay maxaa u dhaceeyo haddana qofka in uu damiirkiisa hogaamiyaa wanaagsan sida uu doctor caamir soo dhawow waa mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna way ku abaalgudaysaa insha allah iyo intay aagtu soo gaarto waxaa soo haray dad badani waxay ku hadaaqaan ama yidhahdaan isbitaalkan iyo isbitaallo kaleoo badanoo magaalada ku yaalla waa private waa run laakiin isbarbardhig mid inta laga hadlay qofkii inuu inta ka safro lacag hard currency oo fara badan jeebka ku qaato dhibkaas iyo ciriirigaas iyo maxaan ku yirahdaa humulationkaas uu maro oo vc lagu qashqashaado oo airborda lagu qashqashaado oo la waxeeyo haddana marku tagana sidaas maxaan ku yirahdaa hadda uu jabriil sheegayay oo kale jabriil weliba waxaan qiyaasaa dadka de iska dhaqaalo roon waaye allah u kordhiyo wixiise isbitaalka uu tago sheegay isbitaalla isbitaalla ugu fiican aan weliba kuwa dadka qaarkii ay tagaan ma ahayn ya dadka qaarkii inta ka taga isbitaallada ay tagaan waa isbitaalla dee aad iyo aad maxaan ku yirahdaa looga looga dayrinayo awoodda dhaqaalaana keenaysa marka isbitaalkana waa saaskana waa saas lagu yiraha midka markaasi ay karto ya laakiin waxa asalka waxay tahay qofka maskaxdiisa waxaa laga yaabaa halkan adeegyadii uga tegay ee uu ka heli karay kuwo lamid ah ama ka hooseeyo inuu xagga ugu tago lacag badan ay ka baxdo waxba usoo qabsoomi waayaan qofkii waa aada usii niyad jabsan haddana uu soo noqdo qarashna uu galay marka waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed horta sidaa daatan ha isku kalsoonaadeen ayaga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabo xuseen oo uu weheliyo taliyaha ciidanka booliiska hirshabelle xasan dhicisow xasan ayaa si adag waxa maanta ay ula dardaarmeen ciidanka daraawiishta hirshabelle gaar ahaan dafcadda shanaad ee dhowaan tababarka usoo dhammaaday saraakiishii ciidanka waxa ay wacad ku mareen in ay ka rumayn doonaan dardaaranka madaxweynaha ah in lasoo afjaro maleeshiyaadka al-shabaab madaxweyne cali guudlaabo xuseen ayaa ciidanka waxa uu ku ammaanay tababarkii ay qaateen waxaa kale uu sheegay in uu ka rajeynayo in dagaalka hadda ay la gelayaan maleeshiyaadka al-shabaab ay hub badanna ka soo furan doonaan maleeshiyaad badanna ay soo qaban doonaan
waxaana hor yaallo halgan
waxaanu holayaalla niman cadawa ee dalkan ku soo duulay kana yimiday dalal kala fog iyo waddaman kala duwan waa niman ma aragtaya dalkan ummaddan inay dhibaateeyaan u yimiday horumarka u diiday nabadgelyada degganaanta u diiday waana niman sidiinna oo sagaal bilood lagu dhalay nin sagaal bilood lagu dhalay oon soohimo kaala dhexaynin oon deegaan kaala dhexaynin inuuyo soo duulo oo hortaada dadkaaga ku dulmiyo ee haweenka iyo dadka waayeelkaahay oo ku tagri falo cid qaadan karta ma jirto waa lala diriraa meeshay joogtana hadda meel wanaagsan waayay sida taliyuhu idiin sheegaba howlgalaa socdo ciidamadii kaleentood ee hirshabeelle iyo ciidamadii guud ahaan qaranka ee ciidamada qalabka sida qaybahoodii kala duunaaya dagaal ku jiro iyagayaad ka daba tegaysiin haddii ilaahay raalli ka noqdo howlgalkaasa aad qayb ka tihiin waxaa laydinka rabaa dufcadaanu inay naqato dufco lagu ammaano dagaalka khawaarijta ee la yidhaha walle dufcadaasu dad noolah ka soo baxay waxaa laydinka rabaa inaad arbaaxsho kulul ku dhifatiin waxaan rajaynayaa rag maanta hal hal qora haysto dagaalka haddii la gala inay iigoo dabajeexee wata la arkaan rajaynaya haddii ilahay raalli ka noqdo taliska ciidamada maraykanka ee afrika africom ayaa xaqiijiyey in uu duqeyn cirka ah ku qaaday maleeshiyaadka daacish ee ku dhuumalaysanaya buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari maraykanka ayaa sheegay in uu howlgalkani uu la kaashaday dowladda federaalk soomaaliya waxaana uu sheegay in uu weerarka ku dilay laba ka mid ah xubnaha daacish sida laga soo xigtay africom duqeynta ayaa waxa aysan sababin waxyeelo soo gaartay dadka rayidka ah taliska maraykanka ee afrika ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada weerarka iyo bixinta macluumaad dheeri ah sida ku habboon maraykanka ayaa ballan qaaday in uu sii wadi doono dadaalada lagu wiiqayo awoodda kooxda maleeshiyaadka daacish iyo ururada kale ee argagixisada sida looga hortago weeraro halis gelin kara maraykanka saaxiibada la ah ee howlgalka kula jira iyo shacabka rayidka ah ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay africo mid ka mid a nabadoonada gobolka shabeellada dhexe ayaa maanta waxa uu ka mid noqday ururka dubo balaas ee gobolka shabeellada dhexe ka dhisan waxaana ururka kusoo dhoweeyey gudoomiyaha ururka dubo balaas ee gobolka shabeellada dhexe axmed colow beere oo loo yaqaano jis colow iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkiisa cilmi jidow colow ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dubo balaas waxaana uu sheegay in aada uu usoo dhoweynayo islamarkaana ay ku faraxsan yihiin in maanta ururkooda uu kusoo mid noqday ama nabadoonada gobolka shabeellada dhexe uu ka mid noqday nabadoon cabdi sheekh xasan oo ah mid ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellada dhexe nabadoonkooda marka waxay noo keeneen nabadoon cabdi sheekh xasan ayay noo keeneen maanta si uga mid noqdo odayaasha dhaqanka oo duuba balaas ileen duuba balaas markaad maqashiin duub markaad maqashiin odayaasha dhaqanka waaye balaaskani waa dhalinyarada haweenkii oo lagu dara waaye intaas waxay ka kooban yihiin bulshadan degto gobolka shabeelle dhexe degmadan jawur degtay ka kooban yihiin waa qabaa'ille isu yimid oo isu tegay oo dhaqankooda iyo aayahooda iyo ka tashado iska warqabka iyo badqabka iyo kulli iyo iska warqabo haddii ay dhibaato meel ka jirtane isla wajaho hadday nabadayn meel ka jirtana isla wajaho markii ay dhibaatooyin ama dagaallo ama colada meel ka dhacaan akhyaartaas meel guud ahaan oo loo diraa xilligii oo dowlad la-aantane duubalaasayna ahayn magumahan ayagoo erar ahaan camal ama soomaali guud ahaan camal ahay isla joogi jireen ay dhibaato isla wajihi jireen haddana duubalaasaa loo bedelay marka maanta waxaan u joognaa halkan in cabdisheekh xasan ay qaraabada ay keentay ee heer odagiis turkiis ay keeneen ninkan haddii turkiis ay keenaan odayaasha dhaqanka waxaa ku habboon inay qabtaan waa qabannay wax hadda khilaaf aho cid dhexdeeda ka jirana odayaasha nooma sheegin waanala jiraan hadda inta badan akhyaarta meesha farid waxay u badan yihiin annaga waxaan kula jirnaa shan odayaan kula jirnaa inta kale waa beesha mursade annagana waa ka qaadnay cabdisheekh xasan waa ka qaadnay waana soo dhaweyhaynaa cabdisheekh xasan waxuu ka mid yahay duubka dhaqanka oo hadda joogo gobolka shabeellada dhexe uu ka mid yahay duubalaasuu ka mid yahay waa soo dhaweyhaynaa dhinaca kale cabdisheekh xasan oo ah nabadoonka maanta dubo balaas iyo nabadoonada gobolka shabeellada dhexe kusoo biiray ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu ka mid noqdo nabadoonada gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena uu noqdo mid ka mid ah xubnaha ururka dubo balaas
odayaasha dhaqanka odayaasha dhiishayda halkaan i keentay wasiirkayga saxaafadda kulli waxaan leeyahay soo dhowaada aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ururka dubo balaas xubintaas oon ku matalayaa beeshayda inaan ugula shaqeeyo sida daacadnimo ah wanaag ah farxad leh inaan kula shaqeeyo ayaan jeclahay insha allahu waan dadaalayaa dadaalkii aan macnaha beeshiida usoo qabtay mid lamid ah ayaan jeclahay inaan odayaasha beledkana aan kula dadaalo kula dhaqmo waa lay arki doonaa waxaan noqdo kolley waxa waaye ninkana waa magaaladan waa itaqaaniya odayaashiinaan inta badan qaar saaxiibadayaa ku jiro dhammaan waxaan jeclahay insha allahu inaan iska warhayno wada shaqayn wacan inaan dhex marto
halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowar markana warka dibadda saraakiil sare oo ka kala socda ruushka iyo mareykanka ayaa talaadada ku kulmi doona sacuudiga si ay uga wada hadlaan natiijada xidhiirka labada dal suurtagalnimada xabad joojinta ka dhacda yukrein iyo kulan la filayo inuu dhex maro madaxweynayaasha labada dal valadimir putin iyo donald trump wadahadaladani ayaa imaanaya iyada oo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo colaada yukrein ay sare u kacayaan tallaabadina ayaa daba socota markii madaxweynaha mareykanka uu toddobaadkii hore teleefon kula xiriiray putin iyo valadimir selenski isaga oo labada madaxweyne ku cadaadiyey inay joojiyaan dagaalka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lefrof iyo la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska putin yore yushakof ayaa waxaa isniinta maanta ah ay u duuleen riyaad sida uu shaaca ka qaaday afhayeenka krimilanka dimitri beskov warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda jowhar way naga intaa